in qiyaaska markaysa waxaad markaa mantiqiga ahi yani markaa waa qaci waa qaci isagaabaa markaa dib ka keeni doona adigu baydan buu ku ishaari doonaa marka qiyaaska waxa weeye iqtiraaniga waxaa la yidhaahdaa an takuna anatiijatu fiihi madkuuratan bilquwa inay waxa weeye natiijada yani ka dhalan doontaa yani inay tahay mid lagu sheegay bilquwati quwo lagu sheegay bimacnaa waxa weeye aan markaa si cad loo sheegin bimaadatiha duuna suuratiha yani waxay ka dhalanaysaa la sheegay laakiin yada lafteedii markaa bidaat lama sheegin yani waxaa bilficli iyo bilquwa waa isilaaxa isticmaalaan hadda wuxuu ka tilmaamayaa uga jeedaa yani maadadeeda yani marka waxa weeye ayaa lagu sheegay laakiin suuradeeda bimacnaa waxay ka dhalanayso oo laga qaadan karaa lagu sheegay laakiin markaa iyada lafteedii markaa laguma sheegin suuradeedii laguma sheegin yani markaa kaasaa waxaa la yidhaha qiyaas iqtiraaniya ayaa la yidhaahdaa waxaanu geli karaa markaysaga an waxyaalaha markaa la yidhaahdo shardiyaadka markaysaga mutasilka waa geli karaa yani xamliyaadkana waa geli karaa bay yidhaahdeen yani marka waxyaalaha markaa la yidhaahdo yani akhbaarta yani markaa iyagana markaa waa geli karaa sida marka waxa weye hadii la yidhahdo alwuduءu qurbatin wa kullu qurbatin tushtaradu fihi niya yani waxa weeye wuduugu ama weysadu waa qurbo waa cibaado cibaado kastana niya loo shardiyaa yani waxa weeye natiijadii yani laguma sheegin suuradoodii oo lama odhan weysada niya loo shardiyaa natiijadu waa taas labadii muqadimiin hore la sheegay ayaa se laga fahmayaayo yani maadada markaysagaa niyo in loo shardiyo waxaa laga fahmayaa oo laga qaadan karayaa yani markaysagaa labadaas muqadimihii hore ee markaa la sheegay ayaa laga fahmaya markaa suura suuradeedii laguma sheegin oo lama odhan alwuduu tushtaradu fiihi niya lama odhan laakiin maxaa markaysagaa lagu sheegay maada ahaan baa loogu sheegayo wax kasta oo qurbo a niya loo shardiyaa markii lagu yidhi weysaduna waa qurbo yacni waxay ka dhalan karto oo laga qaadan karo ayaa lagu sheegay in waxa weeye weysada niyo loo shardiyo marka waxaa la odhanayaa waa qiyaas iqtiraani ah yada shardiyaadka markuu garana waxa weeye waa in la yidhaahdo kulamaa kanat iطahaaratu wudu'an kanat qurbatan wa kulamaa kanat qurbatan ishturidat fiiha niyatu yacni tahaaradu mar kastay weyse ahaato waa qurbo yacni markaa qurbo kastana yacni niyaa loo shardiyaa yacni markay shardiyaadka gasho mutasilkaana markaysagaa taas oo kale weeye yani waxa weeye taas oo kale weeye xamliyaadka waxaa laga tilmaamaya ahbaarta oo xamliga waxaa la yidhaha hubuutu amrin liamrin aw nafyuhu canhu yacni markaa shay shay in loo sugo ama shay in shay laga nafiyo ayaa markaysagaa xamliga la yidhahda yani daabidka qiyaaska yani istinaa'iga waxaa la yidhahdaa an takuna natiijatu fiihi madkuuratan fi lqiyaasi bimaadatiha wa suuratiha hiya aw naqiidiha yani qiyaaska istinaa'iga waxay yidhaahdeen yani waa in markaa natiijadu ay tahay mid lagu sheegay gudihiisa yani qiyaaska lagu sheegay gudihiisa waxaa lagu sheegay maada ahaan iyo suur ahaan labadaba waa loogu sheegay ama wax ku naqiid ah oo markaa liddi ku aba markaisagaa lagu sheegay wax ku liddi ah ayaa markaisagaa lagu sheegay ama markaa caynta markaisagaa natiijada lafteeda ayaa maada ahaan iyo suur ahaanba loogu sheegay waxaanu markaysagaa uqaybsamaa bu i laba qaybood shardiyi mutasil ah iyo shardiyi munfasil ah ayuu uqaybsamaa oo baabu shardiyaat unbuu galaa yacni xamliyaadka ma galo bimacnaa akhbaarta markaysagaa mujaradkaee shardi ka maran ma galo ayuu inoo tilmaamaya nooca shardiga markaysagaa mutasilka ah yani waxa uu yidhi waxa markaa yani uu noqonayaa fashardiyu lmutasilu acni almurakab min shardiyatin mutasilatin luzuumiyatin wa min istisnaa'iyatin daruuriyatin yani waxauu iska saaran yahay buu leeyahay shardiya mutasil ah oo luzuum loo nisbeeyey iyo waxa weeye istinaa'i buu iska saaran yahay istinaa'igu iska saaran yahay waxa uu tilmaamayaa laakiin baa hadda baabulistinaa loo isticmaala istinaagii naxwiga ahaa loogama jeedo laakiin markaa mantiqa markaysagaa xaggiisa yani laakiin bay waxay u yaqaaneen xarfu istinaa ayay markaa u yaqaaneen waa taasina waa isilaax markaysagaa qolyaha mantiqa u gaar ah weeye oo ay la gaar yihiin marka waxa uu yani tilmaamaya uu leeyahay yani afar qaybood ama afar suuro ayaa ka dhalanaysa oo ka imanaysa afartaas suuro labana waxay yihiin saxiix bay yihiin labana waxay yihiin markaysa waxaan markaa waa caqiim oo iyagu waa madhalays waxa markaysa waxaan markaa kama imanayaan natiijana saxi kama dhalanayso labana natiijo saxa ka dhalanaysa labana natiijo saxa ayaa markaysagaa ka dhalanaysa marka waxa weeye noocaas oo kale waxay tahay waa in la yidhaahdo low kaana hada insaanan lakaana xayawaanan hadduu kaasi bini aadam noqon lahaa xayawaan buu noqon lahaa hadduu kaasi bini aadam noqon lahaa xayawaan buu noqon lahaa laakinahu laysa bixayawaanin falaysa biinsaan yani marka waxa weeye xayawaan ma aha dabeed waxaad tidhi xayawaan ma aha waxaa ka dhalanaysa insaanna ma aha haddaanu xayawaan ahayn dee ma suuragalaha inuu insaan noqdo markaisaga wax dhici kara ma wax dhici kara yani markaisaga ma waxaa kaloo markaysaga waxaan markaa suurada kale suuradaas waa suurada saxiixa ee markaysaga waxaan markaa ka dhalanaysa saas i la-eeg yani haddii aad tidhaahdo yani waxa weeye low kana hada insaanan lakana xayawaanan lakinahu insaanun fahuwa xayawaanun baa ka dhalanaysa labadaas waa muntij labada caqiimka waxa weeye waa in la yidhahdo low kana hada insaanan lakana xayawaanan lakinahu ayra lakinahu hayru insaanin yani marka waxa weeye insaan ma aha yani fahuwa hayru xayawaan lama odhan karo waayo waxaa dhici karta markaisagaa inuu xayawaan noqdo oo isagaan insaan ahayn waxaana dhici karta inaanu markaisaga waxaan markaa noqonna xayawaanna aanu noqon taasi waa suwarka caqiimka ay ka mid suwarka caqiimka ah ayay markaisagaa ka mid yani marka waxaa la mid ah hadduu yidhahdo law kana hada insaanan lakana xayawaanan yani lakana xayawaan lakinahu xayawaanun lama odhan karo fahuwa insaanu iyo hayru insaanin toonna waayo insaan buu noqon karaa yani hayru insaan buu noqon karaayo yani marka mid walba waa noqon karaa marka labada caqiimkaa waa wax caqli ahaan layska garanayo magaciyun bay usa sameeyeen laakiin waa wax markaa la yska fahmi karo ee asmaabun bay ku magacaabeen oo u sameeyeen marka taasi waxay tahay yani afartiisa suuro shaarixuna markaisaga waa bayaaminaya si fiican buu markaa u tilmaamaya waxa marka uu yidhi waxa weeye masalan laba marka caqiima waxba ka dhalanaynin yani waxa weeye yani nafyu lakhas laa yastalzim nafy alacam yani laa yaqtadi nafy alacam nafyiga markaa shayga khaaska in la nafiya shayga caamka in la nafiya ka dhalan mayso fa huwa hayru insaanin markaad tidhaahdo fa huwa hayru xayawaanin iyo fa huwa xayawaanu midnaba ka laazimi maaya yani markaa kama laazimayo markaad waxa weeye tidhaahdo masalan law kana hada insaanan yani marka hadduu kaasi insaan ahaan lahaa lakana xayawaanan lakana xayawaanan lakinahu xayawaanun shay caam aad sugtay yani markaa yani wujuud lacam laa yastalzim wujuud alakhas shayga caamkaa jiritaanka uu jiraa shayga khaaska inuu jiro ka laazimi maayo shaarix waa bayaaminaya marka nooca kale waxay tahay kaasi waxa weeye waa shardiga mu- shardiyiga mutasilka shardiyiga munfasilkaay waxa uu yahay isaguna saddex qaybood buu markaa uqaybsamaa saddex qaybood ayuu marka isagaa uqaybsamaa markaa saddexda qaybood yani waxaa markaisaga uu noqonayaa yani nooc marka la yidhaahdo yani maanicatu ljamci waalkhuluwi macan yani maanicatu ljamci yani faqad maanicatu lkhuluwi faqad yani saddexdaa qaybood baa marka isaga ka imanaya saddexdaa qaybood ayaa marka isagaa ka imanaya waxaana shardiyi munfasil loo yidhi waayo markaisaga waxaan markaa yani laakin ayaa gelaysa waxaa markaa yani waxaa gelaya hadalkii hore iyo hadalka yani markaa dambe waxaa markaa laba jumlay ka kala dhigan yihiin oo waxa uu ku yidhi masalan yani nooca markaisaga la yidhaahdo maanicatu ljamci waalkhuluwi yani labada qayboodba inay ka madhnaato iyo inay kulanto waxaynay suuroobi karin labada shay ee lagu sheegayaa inay wada kulmaan ma dhici karto oy wada joogaan inay wada maqnaadaanna ma dhici karto labada ilaaba ilaa midna waa joogaya midna waa maqnaanaya wuxuu ku yidhi alcadadu imaa zawjun wa imaa fardun tiradu laba mid weyi ama waxa weeye waa tiro yani markaisagaa fardi ah oo bimacnaa witri ah ama waa tiro markaa zawj ah oo markaisagaa yani lamaan oo bimacnaa waxa weeye iswehelisa labadaa waxba kama dhexeeya marka afar suuraa ka imanayo afarta qayboodba waa muntij qayb qayb waliba waa saxiix mid waliba markaysaga waxaan markaa welad saxiixa ka imanaya waxaad tihi markaysagaa alcadadu imaa zawju imaa fardun wa imaa zawjun laakinahu yani markaa yani yani fardun fa huwa hayru zawjin waxay dhalaysaa markaysaga haddaad tidhahdo waa mid inaynay zawj ahayn haddaad tidhahdo waa fardi yani markaysaga waxay dhalaysaa waa hayru zawj haddaad tidhahdo waa hayru fardi waxay dhalaysaa markaa cagsigeeda marna cagsi bay dhalaysaa marna markaysa waxaad markaa yani caynta hore ka horey dhalaysa haddii waxa weeye la sheego yani markaa ka dambe haddii la sheego waxay dhalaysaa markaysa waxaan markaa waxa weeye naqiidka ka hore haddii ka hore la sheegana naqiidka ka dambay dhalaysa naqiidka ka dambe ayay dhalaysa haddii ka dambe naqiidkiisa la sheegana caynulawal bay dhalaysa haddii ka hore markaysagaa naqiidkiisa la sheegana caynu taali bay dhalaysa marka waxa weeye haddaad tidhahdo alcadadu ima fardun waima zawjun lakinahu fardun fahuwa hayru zawjin alcadadu ima fardun waima zawjun fahuwa zawjun yani markaa faayru fahuwa ayru zawj lakinahu zawj lakinahu zawjun fahuwa hayru fardi markaa naqiidkii bay dhalaysaa haddaad markaysagaa naqiidka ka hore ama ka dambe sheegtana caynta labada kaad sheegtay mooye ka kalun bay dhalaysaa waxaa tidhi alcadadu ima yani ima fardun waima zawjun ima ima fardun waima zawjun lakinahu hayru fardin fahuwa zawjun fahuwa zawjun waa in caynta kale dhaashaa ama waxaa tii markaysagaa alcadadu ima fardun waima zawjun yani markaa fahuwa hayru yani markaa zawjin fahuwa fardun bay noqonaysa marka afarta suura waa muntish waa wax iska fudud magacun bay u bixiyeen noociisa labaad waxa weeye huwa ma kana fihi tanafuru bayna طarafay alqadiyati fi lwujuudi faqat duna alcadam waa nooca yidhahdeen maanicatu ljamci yani marka waxa weeye faqad ama almujawizatu lilkhuluw yani waxa weeye in la kulmiyo inay kulantaan suuragal ahayn laakiin inay wada maqnaataa waa dhici kartaa inay wada maqnaataa waa dhici kartaa isdiidmada labada daraf ee markaysaga qadiyadu ay isdiidayaan xagga joogitaanka oo keliya waa inay noqotaa xagga cadamka aynay noqon aynay noqon marka iyadana waxa weeye waxaa ka imanaya afar suuro ayaa ka imanaya labana waa caqiim labana waa muntij labana waa caqiim labana waa mut waa muntij waxa uu kugu yidhi allawnu ima abyadu wa ima aswad midabku ama waa cadaan ama waa madow ama waa cadaan ama waa madow buu ku yidhi markaasaad waxaa tidhi laakinahu abyadu hase ahaatee wuu cadya waxay dhalaysaa naqiidka ka hore waa inay dhashaa ka kale naqiidkiisa waa inay dhashaa fa huwa abyadu waa cad yahay fa huwa hayru aswad waa midaan madoobey wuxuu ku yidhi allawnu ima abyadu wa ima aswadu lakinahu aswadu waa inuu ka kale lidkiisa waa inay dhashaa fa huwa hayru abyad laakiin haddii aad tidhaahdo alcadadu allawnu ima abyadu wa ima aswadu lakinahu hayru aswadi ma dhali karto markaysagaa caynta ka hore caynta ka kale iyo markaysaga waxa lidkeeda ton waayo waxa weeye almaanicatu ljamci yani markaysaa almujawizatu lilkhuluw oo haddaad tidhahdo markaysagaa ma madooba inuu cad yahay ka dhalan mayso waayo waxaa dhici karta inaanu caddayna uu cad yahay haddaad tidhaahdo ma caddana yani markaysaga inaa inuu markaa madow yahay iyo inaanu madoobeyn midnaba ka dhalan mayso waayo waxaa dhici karta markaysagaa labada midnaba inaanu ahayn ayaa suurtoobi karta marka afartiisa suura waa saas shaarixu si fiican buu bayaaminay noociisa saddexaad ee ka imanaya waxaa weeye noocaas shardiyadaas markaysagaa munfasilka ah waa waxa marka uu yahay isdiidmada markaa darafka labada daraf ee markaysagaa qadiyadu xagga cadamka oo keliya waa inay tahay tii hore xagga wujuudka ahayd soo maaha ta kale waa inay xagga cadamka tahay xagga cadamka tahay tii hore un markaysaga waxaad markaa lidkeedi ka dhig waxaad tidhahdaa un markaysaga aljurmu yani markaysaga waxaan imaa hayru abyadin wa imaa hayru aswadin yani marka waxa weeye shaygaas marka yani mutuul kale ama markaysaga yani inoo muuqdaa ama waxa weeye waa midaan caddayn ama waa midaan madoobeyn halkii hayrun geli ama waa hayru abyad ama waa hayru aswad bani markaad tidhahdo waxa weeye fa huwa abyadu yani waa hayru aswad baa markaysagaa ka dhalanaysa haddaad tidhahdo markaysagaa fa huwa aswaduna waa ay waa hayru markaysaga waxaan markaa abyad baa ka dhalanaysa laakiin haddaad tidhahdo markaysaga waa hayru abyad waxba dhali maayo oo inaanu caddayn inuu madow yahay iyo inaanu madoobeyn midna keensamayso haddii la yidhahdo markaysaga waxaan markaa waxa weeye waa midaan caddayna inuu madow yahay iyo inaanu madoobeyn midnaba ka dhalanayso wahaakada afartaas suuraa ka imanaysa waa misaalkii hore oo kale ayuu mushabahaa hayrun baa lagu siyaadiyey marka kaasina sidaas iyada ah ayuu marka waxa weeye yahay marka waxa weeye noocyadaas markaysaga waxaa la yidhahdaa qiyaas istinaa'i iyo qiyaas iqtiraani ayaa markaa la yidhahdaa qiyaas istinaa'i iyo qiyaas marka iqtiraani yani iqtiraani waxaa loogu magacaabay ka hore yani marka natiijadu waa ku lamaan tahay oo markaysaga waxaan munfasilo markaa kama aha munfasilo kama aha natiijadu kan kalena istisnaa'i waxaa loogu magacaabay natiijada yani markaysaga iyo iyo shayga waxa udhaxaynaya iyo iyo muqadimaadka waxaa udhaxaynaya yani marka istisna baa udhaxaynaya xarfu istisna oo laakin ah oo isilaax mandiqiya markaysaga waxaana ay istisnaa ugu magacaabeen cagsiguna waxa weeye waa qiyaasu lcagsi waxa la yidhaahdo waxa weeye waa isbaatu yani markaa naqiid lxukmi limucaakisi isbaatu cagsi lxukmi limucaakisin limaxallihi litacaakusihi ma fi lcilla yani xukum yani lidkii in loo sugo yani shay yani markaa mid yani shay markaa shay ku liddi ah yani waxaa loogu sugayaa inay tahay cillada xaggeeda inay liddi iskaga yihiin laba shay baa xagga cillada markaa cagsi iskaga ah labada xukumee loo sugaya waa inuu markaa cagsi isku noqdaan siday cilladoodu ay cagsi isugu tahay ay mutacaakisaan u yihiin yani waxaa ka mid a xadiidkii uu nabigu yihi sala allahu alay wasalam yani ara'aytum low wadacaha fi xaraamin akana calayhi wisrun yani marka waxa weye xadiidkaas waxaa markaysaga waxaan marka uu tilmaamaya hadduu xaaraantiiba shahwadii hadduu xaaraan markaysa waxaan markaa uu dhigo siduu dembi markaa uga kasbanayo oo ugu dembaabayo ayuu hadduu xalaal dhigana ajar uga helayaa sidaas iyada ayaa markaa waxa weeye waxay ku tilmaamen culamadu qiyaasulcagsi minhu markaa yani istidlaalku ka mid ahaaday qiyaasulmandiqi qiyaaska mandiqa loo nisbeeyey walcagsi shiku wuxuu yidhi maynu sheeg sheegaynaa saa uma naqaan baalka qiyaasu lmandiqi markaa qiyaaska markaysaga waxaa markaa mandiqa loo nisbeeyey walcagsi qiyaaska markaysagaa yani cagsiga loo nisbeeyey qiyaaska qiyaasul cagsiga ama cagsiga loo nisbeeyey waa la jiidayaayo cagsi buu noqonayaa nadmiga darteed marka waxaad iska odhan kartaa qiyaasu cagsi waxaad odhan kartaa markaysaga waxaan markaa waxa weeye qiyaas cagsi loo nisbeeyeyna waa la odhan karaa haddii yani markaa jiidista yani markaa la geliyo mala qoraal ahaan umaba qorinba qiyaasul cagsi in la iska raafican wa minhu markaa yani istidlaalku ka mid ahaaday faqdu shardi shardi in la waayo duuna labsi markaysagaa dheehitaan markaa la-aanteed oo wax dhee yani dheehma ah oo u dheehmayaa aynay markaysagaa jirin oo shardiga markaysagaa haddii la waayo wuxuu ka laazimaya markaysa waxaan markaa mashruudkiina in lawaab in la waayo walaazimu min icdaamimin icdaami shardi cadamu mashruudin ladaadi dabdi waa digii hore usoo maray marka waxa weeye shardigana waxaa la odhan jiray maa yalzamu min cadamihi lcadam waa wixii cadamkiisa cadam ka laazimo yani markaa weya marka baabulistidlaal bay ka mid tahay uma ntifa lmudraki mima yurtadaa kada wujuudu maanicin aw maqtada uma ntifa lmudraki intaa dabadeed markaysagaa yani shayga markaa daliilkiisa in la waayo mima yurtadaa waxaa laga raalli noqday bay ka mid tahay yani markaa ay kawnahu min alistidlaal kada wujuudu maanicin wujuudu maanicin maanic inuu joogo aw maqtada ama markaysagaa muqtadi inuu joogo waa xukumkii markaysagaa keensanaya inuu markaa joogo kadaa madkuurka lasoo sheegu la mid ahaaday wuxuu inoo tilmaamayaa anwaacul istidlaalka waxaa ka mid ah in shaygii daliil markaysagaa sharciya in loo waayo shay daliil sharciyo ama waajibinaya ama taxriiminaya in loo waayo yacni waxaa laga qaadanaya markaa caqli ahaan istisxaab alasli wax la yidhaahdo oo bara alasliya markaysaga waxaan markaa la qaadanayo oo caqliga markaysaga xaggeeda markaa lagu gartay in qofka wax aan daliil ku soo aroorin inaan lagu kalifin marka taasna waxaa la odhanayaa waxa weeye yani baabulistidlaalku ka tirsan yahay baa la odhanaya yani baabulistidlaalka dani ahaan baana markaysaga waxaan markaa loo daliishanaya marka sidaas iyadaa weeye waxaa kaloo la mida shayga haddii maanic joogo ama markaysaga asbaab markaa waajibisa hadday joogto iyaduna waxay ka mid tahay istidlaalka markaysaga mawaanicda la daliishanayo ama marka asbaabta la daliishanayo waxay ka mid tahay baabulistidlaal bay ka mid tahay yani waxaa loo dabdinaya markaysagaa mudrak waxa uu muxaqiqu markaysagaa tacqiibinaya uu leeyahay yani shaarixu markaysagaa waxaan leeyahay naadimku sharaxiisa waxa uu yidhi madrak baa la yidhaahdaa waxaanu markaysa waxaan markaa uu tilmaamay in madrak loo dabdinayo miimka la kordhigayo sidaas yadaa buu markaa tilmaamay buu ihi yani naadimkii kitaabka nadmiyi yani xaashiyada sharaxana waxaa lagu tilmaamay inay sidaasi sida fuqahada shaa'ica ka tahay ayaa xaashiyo yar oo bimacnaa lagu kor qoray yani marka oo cid kale ku kor qortay ay markaa tilmaantay laakiin arrinkaas markaysaga waxaa fuqahada agtooda ka shaacay waxa uu muxaqiqu leeyahay saaxibu almisbaax fayuumi sheikha la yidhaahdo almisbaaxu almuniir yani waa kitaab mujallad ah oo asalkiisa loogu talagalay yani alfaadda qariibkaee markaysaga raafici ku isticmaalay yani kitaabkiisa sharxulkabiirka ayaa markaysa waxaan markaa uu yani ka sameeyey yani inuu markaa sharxo markaasuu iska noqday qaamuus laba ictimaad u noqday waa yaalla maktabada waa kitaab markaysa waxaan markaa mufiid ah aada ahlucilmigu wax uga naqliyaan marka isagu waa ictiraado wuxuu yihi waa mudrakun weeye marka sawaabkuna waxa uu yani yahay yani markaa sida misbaaxu markaa ku tegey fayuumi markaysaga siduu ku tegay sawaabku weeye mudrak weeyaan uma intifa lmudraki intaa dabadeed markaysagaa mudraku yani marka waxa weeye yani markaa ka la idraakayo la haleelayo oo markaysaga ah daliilkii mima yurtadaa waxa laga raali noqday buu ka mid yahay inuu istidlaalka ka mid yahay kada wujuudu maanicin maanic joogitaanka uu joogo aw maqtadaa ama markaysaga markaa wax xukumkii keensado asbaabtii ah yani markaa inay joogto kadaa madkuurka lasoo sheegay lamid ahaato iyaduna marka waxay ka mid tahay yani baabkaas marka baab listidlaal wa minhu listiqraau biljuziy cala hubuuti lxukmi lilkuliy wa minhu markaysagaa istidlaalku ka mid ahaaday alistiqraau yani tatabuc la raacraaco biljuziyi shaygii juz'igaa la raacraaco calaa hubuuti lxukmi xukm inuu ku sugan yahay lagu raacraaco lilkuliyi kulliga uu sugan yahay waxau inoo tilmaamayaa anwaacda istidlaalka waxaa ka mid ahaaday waxa layahay alistiqraa watatabuc yani markaa ayaa ka mid ahaaday yani marka haddaad taa istiqraytu lbalada bimacnaa tatabactuhu yani tatabactuhu yani waan raacraacay qaryatan qaryatan baan u raacraacay taas iyadaabaa markaysagaa la yidhahdaa marka waxa weeye shayga haddii markaa istiqraa iyo tatabuc lagu sameeyo oo juz-iyaadka yani markaa badan la raaco oo deedna la ogaado wax juz-iyo taa la ysku haysta mooyaane suuro kaloo caynkaasa inaan la haynin yani suuradanna markaysaga waa la haleeshiinaya marka laba qaybood buu uqaybsamaa in suwarka kale oo dhan markaysaga lagu guulaystay in la arko oo xukunkoodu sidaa ka bedelaya iyo maya markaysaga in fara badan oo suwarkaa ka mida in la arkay dhanniga haalibkana ay tahay kuwa kale aan la aragna inay la mid yihiin marka waxa weeye midna wuxuu noqonayaa qaci bay yidhahdeen midna dhanni buu noqonaya marka waa istiqraa yani kaamil ah iyo istiqraa naaqisa bay uqaybiyaan umuuro fara badan oo ahlucilmigu ay sheegaan istiqraa iyo tatabuc baa lagu ogaaday markuu kuleeyahay waxa weeye kalaamku waa isim iyo ficil iyo xaraf yani markaysaga a ma daliil baa kusoo arooray xaggee lagu ogaaday istiqraa iyo tatabuc bay culamadu ku sameeyeen oo luqadii carbeed way baadheen waxaan saddexdaa midnama noqonayn waa ka waayeen sidaas aawadeed bay waxay yidhaahdeen waa saddexdaas markaysagaa mid ahaan markay leeyihiin marka waxa weye inoo tilmaamayaan yani waxa weeye axaadiista qaybahooda ay markaa inoo sheegayaan yani marka maxay ku ogaadeen inuu qaybaha u qaybsamo ay leeyihin mutawatir iyo axad istiqraa iyo tatabuc baa markaa lagu ogaaday wahaakada marka waxa weeye wax fara badan oo ahlucilmigu ay sheegaan waxaa lagu ogaaday istiqraa iyo tatabuc ayaa markaysagaa lagu ogaaday wuxuu markaa yani sheikhu tilmaamayaa yani istiqraaga iyo qiyaaska usuuliga iyo qiyaaska mandiqiga yani haddii la eego qiyaaska mandiqigii kulli baa la deliishanayaa juzi baana loo deliishanaya qiyaaska markaysa waxaan markaa yani usuuliga ama yani sharciga ana juzi baa juzi loo deliishanaya laba shay oo juzi labaduba yihiin baa laysu deliishanaya qiyaaska markaysa waxaan markaa la yidhahdo istiqraagana yani juzi baa kulli loo deliishanaya yani markaa sidaasaa saddexdooda farqigu ugu dhexeeya ay ku kala duwan yihiin mid waxa weeye juzi baa juzi loo deliishanaya waa qiyaaska usuuliga ah ee sharciga ah midna waxa weeye juzi baa kulli loo deliishanayaa waa waxa weeye qiyaas noocan istiqraaga la yidhahdo yani midna waxa weeye markaysa waxaan markaa kulli baa lasoo deliishanayaa juzi baana loo deliishanaya waa qiyaaska mandiqiga ah wain bijuziyin calaa kulli studil fadaa bilistiqraa'i cindahum cuqil naadimku waa kasoo naqlinaya marka hadalka yani sullamka uu kasoo naqlinaya akhdari marka uu ka odhanaya sullamka ee mandiqa ku saabsan wain bijuziyin alaa kulli calaa kulli studil yani marka ay wain istudilla haddii la deliishado bijuziyin baa la deliishaday calaa kulli baa loo deliishaday fadaa bilistiqraa'i cindahum cuqil waxaa lagu aqoonsaday ka istiqraa yani markaa culamada agtooda wacaqsuhu yudca alqiyaas almandiqi sidaa lidkiisa oo in markaa juzi kulli loo in yani marka waxa weeye kulli juzi loo deliishanayo kulli la deliishanayo juzi loo deliishanayo ya iyadana waxaa loo yaqaana markaysagaa qiyaas mandiqi ah yani alcaalamu xaadis wakullu xaadisin alcaalamu mutagayir wakullu mutagayirin xaadis faalcaalamu xaadis yani markaysagaa maxaa loo deliishaday marka caalamku inuu xaadis yahay oo soo dariyey shay kulliyaa loo deliishado wax kasta oo tagayura ah inuu xaadis yahay baa loo deliishaday marka kulligaasaa lasoo deliishaday juzi baana la doonaya lagu sugo wahuwa aladii qadamtuhu faxaqiqii waxaysu juziyin calaa juzi xumil lijaamicin fadaka tamhiilan jucil marka tamhiil waxay ku magacaabaan qiyaaska sharciga abay qiyaasu tamhiil bay yidhahdaan wa minhu listiqraa wa minhu istidlaalku ka mid ahday alistiqraau yani marka waxa weeye raacraacitaan la raacraaco biljuziyi juzi la raacraaco calaa hubuuti lxukmi ay listidlaalu istidlaalu listiqraa'i saasay noqonaysa min baabi xadfi lmudaaf yani markaa istiqraa in la deliishado raacraacitaan in la deliishado biljus'iyi jus'i la raacraacay oo aan xukunkaa waxaan ahayn laga helin in loo deliishado calaa subuutilxukmi xukum inuu ku sugan yahay lilkulli kulliga u sugan yahay in loo deliishado ayaa ka mid ahaaday yani wuxuu ka mid ahaaday markaa istilaalka fain yacumma hayra di shiqaaqi fain yacumma hadduu camimo wada gaadho hayra di shiqaaqi taa nisaaca iyo khilaafka u saaxiibkaa wixii aan ahayn oo dhan fa huwa xujatun xujo weeye bilitifaaqi waafaqsani laysku waafaqsan yahuu xujo ku yahay wa huwa fi lbacdi wa huwa markaa istiqraagu intasaba waa abtirsaday yacni ila danni buu ku abtirsaday ila danni buu u abtirsaday fi lbacdi yacni bacdi markaysaga yani istiqraaga la raaraa wa huwa istiqraagu fi lbacdi markaysagaa bacdi gudihii intasaba wuu abtirsaday ila danni buu ku abtirsaday yusmaa waxaa lagu magacaabaa luxuuqa alfardi fardiga markaysaga haleelka uu haleelayo biladii halaba kii haalib noqday haleelista uu haleelaya ayaa lagu magacaaba yacni wuxuu tilmaamayaa istiqraagu tam iyo naaqis buu u qaybsamaa nooca taamka ah ee dhammayska tirani inuu xuja sharciya yahay khilaaf kuma sugna nooca markaysa waxaan markaa la yidhaahdo yacni markaa istiqraa naaqis ah waxay tahay ashyaadii markaa juziyaad badan in la raaraaco dabeedna la ogaado juziyaadkaa xukunkoodu inay caynkaa yihiin xukunkoodu inay caynkaa yihiin waxaa ka mid a fuqahadu ashyaa badan ay sheegaan oo shaafici oo kale markuu leeyahay aqalulxayd waa intaas akarulxayd waa intaas akarulxamli waa intaas yani akarunifaas waa intaas kullu dalik muxuu ku sugay istiqraa iyo tatabuc dumarkii baa la waraystay markii dumarkii la waraystay baa waxaa la ogaaday qof dumaroo intaas ka badani oo waxa weye intaa wax ka badan ama xaydaa ama nifaastaa ama markaa uur yeelataa inayna jirin tatabuca caynkaasee sidaa la raacay ee sidaas warkaa dumarkii laga helay markii la raacraacay ayaa waxaa la maleeyey inta kalena inay la mid tahay oo marka leeyahay bacdi baa la raacraacayaa shardi maaha bay yidhahdeen bacdigaasi ka badan inuu yahay oo waxay yidhahdeen imaamu shaafici dumarka markaysagaa caalamka jooga dee dhammaantood iyo barhkood iyo yacni rubucood toonna ma wada gaadhin waxaa dhici karta jasiirada kuwii joogay intuu ka waraystay dee qudhowdu inay koobaa koobnaayeen laakiin marka waxa weeye malihii markaa dumarkaa markii la waraystay baa malihii waxaa la maleeyey kuwa kalena inay la mid yihiin a oo waxyaalihii khilqa iyo ku saabsan umuuraha noocaasa qiyaaskuma galaa iyo halkaana waynagii hore usoo aragnay marka waxa weeye ta noocaasa waxaa la odhanaya calaa kulli xaal qiyaas naaqis waxaa la odhanaya istiqraa naaqisa baa la odhanaya istiqraa naaqisa ayaa markaa la odhanaya laakiin suwarka kale oo dhan haddii la raacay oo halkaa suuro mooyaane suuro kale oo saasa aan la helin taa waxaa la odhanaya waa istiqraa dhammaystiran ayaa la odhanaya oo khilaaf kuma sugna markaysagaa inuu xujo yahay faacil meel alla meesha lagu arko inuu marfuuc yahi umbaa la arkay marka maxaa lagu soo saaray xukunkaa faacilku waa marfuuc faacilku waa marfuuc xaggee laga keenay dee carab baa la arko markaysagaa faacilun iyagoo meel walba godayo faacilkii umbaa la arkay faacilki iyagoo mar walba goday mafcuulkiina saas ilaagya waa mar walba nasbinaya ayaa la arkay marka waxa weeye waxay noqonaysaa yani in markaa la yidhaahdo waa istiqraa taama oo markaysagaa dhammaystiran qaar baa sheegi jiray oo odhan jiray waxa weeye waxay odhan jireen yani markaa kasara yani waxa weeye yani markaa kharaqa markaysaga athawba zujaaja haddii la iska garanayo oo markaysaga waxaad markaa iska waadix tahay markaysagaa faacilka iyo in la iska nasbiya markaysagaa yani faacilka mafcuulkana la iska gudaa waa iska banaan tahay yani kharaqa thawbu maradii baa waxay dilaacisay azujaaja yani waxay dilaacisay markaysaa waa quraaradii ta la dilaaciye kollayba inay marada tahay waa la iska garanaya xataa haddii aad markaysaga kor dhigto haddaad haddaad xataa guddo oo kharaqa thawbu aad tidhaahdo azujaaja ka wax dilaaciyey kollayba inuu markaysagaa quraarada yahay oo quraarada isaga aan maradu jeexin waa la iska fahmayaa bay markaysaga yidhahdeen waa iska yara ictiraad markaa markaa sheikhu waxa uu soo naqliyay hadalka sulamka uu yidhi walaa yufiidu lqaطca bidaliili qiyaasu listiqraai watamhiili qiyaaska marka qiyaasu tamhiilka la yidhaahdo oo qiyaaska usuuliga ee sharciga ahaa iyo nooca markaa istiqraaga la yidhaahdo oo markaa tatabuca juziyaadka la raaraacayo si xukumka kulli loogu sugo yani labadaasi midnaba qaci markaa ma faa'ideeyo laakiin nooca markaysaga qiyaaska markaa qiyaaska mantiqiga la yidhahdo isagu waa faa'ideeyaa qaci macna noocaasoo kalea buu tilmaamayay baydka sheekhu aanu noo soo wadin marka calaa kulli xaal taasna culamada qaarkood baa ictiraaday sheikhulislaam ibnu taymiya majmuuc alfataawaha mujalladka sagaalaad waxa uu ku tilmaamayaa arrinka ay markaysagaa manaadiqadu kala farqiyeen oo ay yidhahdeen qiyaaska mandiqiga ahi qaci buu faa'iideeyaa qiyaaska sharcigiina qaci ma faa'iideeyo danni buu faa'iideeyaa warkaasi wax saxiixa ma aha waayo markaa suuro kastoo qiyaas mandiqiya loo dhigay qiyaas sharciyana waa loo dhigi karaa suuro kastoo qiyaas sharciya loo dhigayna waa la cagsin karaayo waxaa loo dhigi karaa qiyaas markaysa waxaan markaa mandiqiya waa laga dhigi karaa iminka waxaati markaysa waxaan markaa yani yani markaa nabiidka muskirka ahi waa xaraam baa tidhi qiyaasan cala alkhamri bijaamic aliskaari baa tidhi qiyaaskaasi markaad sidaa udhigto wuxuu yahay qiyaas maxay yani markaa sharciya qiyaas tamhiil weeye agtooda muxuu faa'iideynaya markaysagaa danni buu faa'iideynayay waxaad samayn kartaa markaysaga waad bedeli kartaayoo tarkiibku sidiisu saarayaad bedeli kartaa waad odhan kartaa annabiidu muskirun wa kullu muskirin khamrun fannabiidu khamrun marka muxuu noqday tacbiirkood bedesho midna qaci ku noqday miyaa midna danni ku noqday wax macquula maaha in la yidhahdo tacbiirka haddaad sidaan udhigtana qaci bay noqonaysaa haddaad sidaan udhigtana danni buu noqonayaa yani wax suuroobi kara maaha marka shay kastoo qiyaasu tamsiil loo dhigay qiyaasu markaysa waxaan markaa qiyaaskan qiyaasulmandiqina waa loo dhigi karaa cagsiguna waa saasi la eg marka warka noocaasee manaadiqadu ay yidhaahdeen yani markaa saxiix ma aha ayuu odhanaya waa marka mandiqa waa kuu ku radinayo mujalladku mandiqa u gaar yeelay waa markaysa waxaan markaa risaalada waa markaa yani juska sagaalaad majmuuc fataawa fain yacumma hadduu markaa istiqraagu markaa wada gaadho hayra dishiqaaqi fain yacumma hadduu markaa istiqraagu markaa wada gaadho hayra dishiqaaqi suurada markaa nisaaca u saaxiibkaa mooye inta kale oo dhan hadduu caam ku noqdoo gaadho fa huwa xujatun weeye bilitifaaqi itifaaqaan buu xujo ku yahay wa huwa fi lbacdi oo huwa istiqraagu fi lbacdi barh gudihii markaa dhicitaanka u dhaco intasaba waa abtirsaday ila danni danni buu u abtirsaday oo wuxuu noqonayaa xuja danniya yusmaa waxaa lagu magacaabaa luxuuqa alfardi fardi marka isagaa haleelka uu haleelayo biladii halaba kii haalib noqday haleelka uu haleelayaa lagu magacaabaa wallahu aclam subxaanaka allah alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin sala allahu calaa muxamedi wacala aali muxamed warajixan kowna listisxaabi lilcadami alasliyi min da lbaabi bacda qusaara albaxhi can nasin falam yulfa wahada albaxu wafqan munxatim waxaynu ku soo jiray qaybta istidlaalkaaynu ku soo jiray istidlaalkuna wuxuu ahaa yani daliil wax markaa ah oo aan nas ahayn ijmaacna ahayn qiyaas yani qiyaasu tamhiil ama qiyaas sharciyana aan ahayn ayaa waxaa la yidhaahdaa istidlaal baa la yidhahdaa marka waxaynu soo marray bacdi ka mid ah waxyaalihii marka waxa weeyaan uu tilmaamay inay gudagelayaan istidlaalka oo istiqra'aga iyo ay ku jiraan yani markaa qiyaasulcagsiga iyo ay ku jiraan marka waxau ihi warajixan arjax buu ihi kowna listisxaab istisxaabku inuu yahay lilcadami alasli cadamkii asliga loo nisbeeyey la istisxaaboo la weheshado min dalbaabi baabkan inuu ka mid yahay istidlaalka sidaa arjax bacda qusaara albaxhi yacni markaa baxhi yacni halka ugu dambaysa dabadeed can nasin nas la baadho falam yulfa dabeedna markaa aan markaa la helin wa haada albaxhu baxhigaas baadhitaankaasina wafqan munxatim yacni marka waxa weeye munxatimun mid waajiba weeye wafqan wifaaq laisku waafaqsan yahay ayuu waajib ku yahay waxa uu inoo tilmaamayaa istisxaabka waxa la yidhaahdo oo qaybu u qaybsamaa qaybta koowaad qaybta uu sheegay hadda waxay tahay waa nooca la yidhaahdo alcadamu alasli in la istisxaabo cadamul asliga waxaa laga tilmaamayaa shayga waxa weeye haddii markaa laga waayo yacni daliil taxriimiyey ama xaaraantinimeeyey in markaa lagu xambaaro shaygaas inaan xukum sharcigi ku sugnayn oo ay iskaga sugan tahay ibaaxadii laodhan jiray alibaaxda asliya wamaa min albara'ati alasliya qad ukhidat falaysat asharciya oo inagii hore usoo marray marka waxa weeye istisxaab yacni la weheshanayo ibaaxadii asalka loo nisbeeyey oo xukun markaa sharciyo wujuudiyo ku sugan inaanu jirinin taasoo markaa caqliga xaggeeda lagu gartay oo qofka markaa waxaa lagu kalifayaa inay tahay wuxuu markaa og yahay ama markaa yacni uu garanayo inay sidaas iyadaa tahay baa la yaqaan marka waxa weeye istisxaabkaas yani wuxuu noqonayaa baabulistidlaal buu yani ka mid noqonaya laakiin goorta markaa istisxaabkaas la samaynaya waxay tahay waa marka yani la baadho waa marka markaa la baadho wax markaa daliiloo mas'alada ku sugan oo dabeedna markaa daliilkii la waayo xaalka noocaasa weeyaan xaalkaas weeyaan waa in markaa danni haaliba markaa yani markaa lagu qabaa ama markaa lagu qaataa in yani aan mas'aladaa wax daliila loo haynin marka hore culammadu waxay isweydiiyaan shayga haddii aan markaa xukum sharciga ku soo aroorin asal ma waxa waa inuu muxaram yahay mise asal waxa waa inuu mubaax yahay bacdi ka mida culamada waxay qabaan in asal taxriimku u yahay oo ashyaada marka waxa weeye in qabla sharci marka isaga inay muxaram iska tahay qolyahaas waxay cuskanayaan oo leeyihiin waxaa la yaqaana atasaruf fii mulki lgayr yani marka anahu laa yajuuzu ila biidnin yani markaa tasaruf lagu tasarufo mulki cid kale leedahay in markaa yani lagu tasarufaa ma banaana iyadoo markaa idan ama fasax loo haysta mooyaane si kale kuma banaana sidaas iyada ah ayay markaa yidhaahdeen maadaama idni markaa si aan ahayn aynay ku bannaanayn taas waxaa laga qaadanayaa in yani markaa ashyaadu asal in markaa taxriimku u yahay waxay kaloo cuskadeen yani nusuusta qaarkood oo tilmaamaysa waxyaalaha markaa la xalaaleeyey marka waxaa laga fahmayaa haddii aan la xalaalayn yani in markaa iyadu ay iska tahay muxaram inay iska tahay ayaa markaa laga qaadanaya laakiin marka waxa weeye culammada yani markaa in badan oo ka midi waxay ku tageen in asalku ibaaxa ay tahay waxaanay u deliishadeen waladii khalaqa lakum ma fi lardi jamiican markaa lakum idinkuu idin abuuray yani inaad ku intifaacdaan baa loo abuuray baa laga qaadanayaa yani saas yadaa baa laga qaadanaya waxaa kaloo la mid a wasakata can ashyaa raxmatan lakum hayra nisyaanin falaa tabxasu canha xadiiska daara qudni ee marka ahlucilmiga qaarkood ay taxsiiniyeenna nawowi ka mid yahay waxau isaguna tilmaamayaa yani ashyaada qaarkood yani waxa weeye waxaa looga aamusay naxariis laydiin naxariisanayo ee habaarbaarina waxaa kaloo la mida xadiiska kale ee markaysaga isaguna macnaha macno ku dhow tilmaamaya wamaa sakata canhu fahuwa mima cafaa lakum wuxuu ka aamusayna waxay tahay waxyaalaha markaa uu idin cafiyey ee idin dhaafay ayay markaa ka mid tahay waxyaalaha uu idin dhaafay ayay ka mid tahay marka qowlka raajixi calaa kulli xaal waxaa weeye waa qowlka odhanaya asal waxa u ah yani marka ibaaxada ayaa asal u ah amaa ta yidhaahdeen marka ay cuskadeen ay yidhaahdeen tasaruf mulka kale lagu tasarufaa ma bannaano idni la-aanteed waxay yidhaahdeen culammadu waktiga marka isaga xon ay saas yadaa tahay waxa weeye waa ciddii ku tadaruraysa ama ku dhibaatoobaysa weeye ilahayna waxba u noqon maayo yacni waxba u noqon maayo ayay markaa yidhaahdeen marka maadaama yacni haddaanu ku tadaruraynin oo aanu markaa ku dhibaatoobaynin yani markaa wax markaa yani mamnuuca marka inaanu noqonayn baa laga yaaba sida gidaarka markaysaa xanharhkiisa oo kale inaad ama geedka markaysaga geedkiisa oo kale inaad harsato iyo wax la mid ah waxyaalaha noocaas oo kale ah waxay iska tahay bay yidhaahdeen markaysaga xn waa idni yani marka waxa weeye waxay iska tahay bay yidhaahdeen yani iyadoo aan markaa idni sariixa aan lahaynin wax iska bannaan weeyaan bay yidhahdeen marka istisxaabkuna dhowr qaybood buu markaa u qaybsamaa hadda qaybta uu tilmaamayo ee markaa culamada badankooda ama jamaahiirtooduna ay qabaan waa cadamka asalka loo nisbeeyey in la istisxaabo warajixan arjax buu yidhi kowna alistisxaabi istisxaabku inuu yahay weheshigu lilcadami alasliyi asalka markaa cadamka loo nisbeeyey waayitaanka xukum sharci inuu ku sugan yahay laga waayo in la weheshadaa min dalbaabi baabkan inuu ka mid yahay istidlaalka sidaa arjax bacda qusaara albaxsi yani markaa goormaad yani markaa yani markaa istisxaabku uu xujo noqonaya bacda qusaara albaxsi marka waxa weeye baadhitaan halkii ugu dambaysay la sameeyo can nasi nas xaggeed la baadhayo oo falam yulfa dabeedna aan la helin wa hada albaxsu baadhitaankaasina wafqan munxatim waa mid markaysaga waxa waajiba culammaduna way isku waafaqsan yihiin in markaa uu waajib yahay baaritaankaas wain yucaarid haaliban dalaslu fa fi lmuqadami tanaafa naqlu wain yucaaridu hadduu markaa caarido haaliban yani haalib hadduu ka hor yimaado dal aslu asalkaasi hadduu haalib caarido fa fi lmuqadami ka la hormarinaya ay ku sugan tahay yani markaa fa fi lmuqadami ka la hormarinaya ay ku sugan tahay tanaafa naqlu naqligu markaa uu iska yani isku diiday yani ay fatanaafa naqlu naqligu waxa uu isku diiday oo isku khilaafay fi lmuqadami ka la hormarinayo ma waxaa la hormarinayaa haalib ka mise asalka waxa uu halkan inoo tilmaamaya mas'ala ahlucilmigu ay yidhaahdaan haddii asalka iyo daahirku ay iscaaridaan yani keebaa markaa la hormarinaya ama asalka iyo haalibku hadday iscaaridaan iyomaa markaa la qadimaya mas'alada noocaas ah ahlucilmigu way isku khilaafeen oo khilaaf baa ku sugan laakiin calaa kulli xaal waxaa markaa yani fiican sida shaarixba tilmaamayo in markaa la yidhaahdo mas'aladu baab mutarida ma laha asalka iyo markay iscaaridaan haalibku ama daahirku waxay u qaybsamaan masaa'il markaa yacni laysla ogol yahay in asalka la hormarinayo iyo masaa'il laysla ogol yahay in daahirka ama haalibka la hormarinayo iyo masaa'il yacni markaa laysku khilaafsan yahay ka la hormarinayo yacni markaa oo markaa nooc kastaba leh oo laakiin waxa weeye khilaafkaasi markaysaga mid weliba gees arjaxayo oo culammada qa yacni markaa midna ay raajix tahay in la hormarinayo asalka midna ay raajix tahay in la hormarinayo daahirka adigu suwarka noocaasa ayay markaa u qaybsamaan suwarka noocaas ah ayay u qaybsamaan suyuudqi waxa uu ku odhanayaa nadmigiisa markaa waxa uu ku odhanayaa markiisa waxaan markaa shiikha nadmiyey yacni markaa suyuudiga واlأصل والظاahiر في الحكم متى تcاaرضa ففيه تفصيل أtى والأصل إن مجرد احتiماaل عاaرضه رجح بجزم القاaل ورجح الظاaهر جزما إن غdى لسبب نصب شرعا مسندا أو سبب عرف وعاadة أو يkun معه عاaضد به قوي والأصل رجحه على الأصح إن سبب احتiماaل ضعفه زكن ورجح الظاaهر في الأصح ma kاna قويا بانضباط مسلما yacni wuxuu tilmaamayaa afar qaybood inuu u qaybsamo oo waxa weeye qayb asalka la hormarinayo yacni markaa iyo qayb daahirka la hormarinayo iyo qayb laysku khilaafay laakiin raajixay tahay asalka le in la hormarinayo iyo qayb laysku khilaafay laakiin raajixay tahay in daahirka la hormarinayo yacni markaa sidaas iyada ah ayuu ku tilmaamay ashbaha nadaa'irku ku tilmaamay sheikha markaa yacni nadmiyey ama khulaasadiisa nadmiyeyna yacni markaa abyaadda aynu akhrinay ayuu markaysa waxaan markaa ku sheegaya sheekha markaa shaarixuna yani waa ishaaraya bacd alamhilana marka isaga waa ka bixiyey oo waxau yihi waxaa ka mid ah waxa laysku waafaqay in markaa asalka la hormarinayo sida waxa weeye yani waxa weye waminha ma itufiqa cala tagliib اlasli fiihi cala algaalibi ka dacaawi ahli اdiini walwaraci cala gayrihim sida markaysa waxaan markaa cid markaa diin iyo xalaal mirad u saaxiibi cid kale waxay u sheegato falgaalibu sidquhum sida haalibka waa inay run sheegayaan walaslu bara'atu dimma asalkuna waxa weeye ciddan wax loo sheeganaya inay beri tahay weeye wa huwa muqadamun huna cala alghaalib bilaa khilaafi waxaanu yahay yacni markaa asalkaasi oo ah baraa'adaasi haalibkan ama daahirkan waa mid laga qadimayo o laga hormarinayo oo lama odhanayo markaysa waxaan markaa isa iyaga hadalkooda la hormarinaya waxaa la odhanaya baraa'ada asligaa baa la hormarinaya ee caddayn ha keensadaan diin kasta ha u saaxiib ahaadaane yani bayine iyo caddayn ha keensadaan baa la odhanaya wa minha ma tufiqa fiihi ala taqliibi alghaalib cala taqdiimi alghaalib yani waxaa ka mida markaysaga waxa laysku waafaqay haalibka markaysaga in la hormarinayo ka shahaadati albayinati cala cimaarati dimma yani markaa sida waxa weeye bayine in loo keeno cala cimaarati dimma falaslu bara'atu dimma yani markaa dimmadu inay ku camiran tahay ama ku mashquulsan tahay yani shay baa bayine loo keenay oo xoolaha inuu ninkaasi iga qabo oo markaa dimadiisaas markaa ay waxaasi saaran yihiin oo wax ku maqan ay yihiin sidaas iyadaa baa yani waxaa loo keenay markhaatiya caddaynaya marka falaslu bara'atu dimma asalku waa bara'atu dimma haalibkuna waa bayinadu inay run sheegayso waxaana markaa laysku waafaqay yacni haalibkan in la hormarinayo ayaa markaa laysku waafaqay yacni markaa noocyo laysku khilaafayna waa jiraan laakiin waxa weeye mid kastaba yacni mid baa arjaxa marka calaa kulli xaal yani markaa khulaas ahaantaasu inoo tilmaamayo yani tafaasiisha mas'aladaas iyo yani dawaabidda ay kala leedahay yani wakhtiyada markaysaga la arjaxayo daahirka iyo wakhtiyada la arjaxayo haalibka yani ashbaha ayaa sii tafsiilinaya waa loo raajici doona insha allah wain yucaarido hadduu caarido haaliban haalib hadduu ka hor yimaado dal aslu asalkaasi oo bara'ada asligaa ahi hadduu haalib caarido fatanaafa naqlu naqligu wuxuu iskaga hor yimi fi lmuqadami ka la hormarinayo ayaa markaa culammada sida laga soo raray ay isku markaa ay isku khilaaftay wamaa calaa hubuutihi lisababi sharcun yadullu mila daka astasxibi wamaa ay waladii ki sharcun sharci yadullu markaa ku tusinaya calaa hubuutihi sugnaanshaha uu sugan yahay ku tusinayaa lisababi sababta markaysaga xan oo kale sababtaas marka uu kuu tusinayo sababtaas darteed inuu yacni markaa u joogo wuxuu sharci ku tusinayo istasxib markaa saaxiibso waxa fiican markaa maad hore inay markaa noqoto mafcuul wastasxib ilmaa wastasxib waxaad markaa saaxiibsataa maa calaa hubuutihi wixii markaysa waxaan markaa yani sharcun sharciy yadullu uu ku tusinayo calaa hubuutihi sugnaanshihiisa uu ku tusinayo lisababi sabab markaysagaa darteed uu u sugan yahay uu ku tusinayo mila daalika mila daaka xaaluu kaas markaa la mid yahay waxaa markaa uu inoo tilmaamayaa wixii markaa yani loo helay yani nas ama daliil ku tusinaya shaygaasi inuu mas'alada xukumkiisu caynkaa inuu yahay wixii markaa sidaas iyadaa loo helay xukumkaa in yani sharcigu ku tusiyey in la istisxaabo oo la weheshado waxa uu yahay yani markaa qaybta istisxaabku ka mid yahay waxaana marka ay tahay nas baa soo arooray naskaasi markaa ilaa la helo daliil nasakha waxaa lagu xambaarayaa inuu muxkam yahay oo ixkaamkiisii uu muxkamka ahaa ayaa la saaxiibsanaya la weheshanaya nas baa soo arooray nasku waa caam naska caamka ee soo arooray wax mukhasisa oo khasisay lama helin ilaa inta laga helayo daliil khasisay waxaa la weheshanayaa cumuumkiisii baa la weheshanayaaoo caamnimaa loogu camal falayaa yacnii labadaa qayboodna qaybta istisxaabka ayay soo gudagelayaan ahlu cilmiga jamaahiirtooduna way isla qabaan oo waa markaa yacni isla ogol yihiin bacdu ahlicilmi baaba yidhi markaysagaa qaybtaas istisxaabka ma mid aha oo waayo waxa weeye xukumku in waxa weeye inuu mustamir yahay oo daa'imaya daliilka xaggiisa laga qaatay istisxaab xaggiisa lagama qaadan istisxaab xaggii lagama qaadan bacdi markaa culammada ka mida ayaa sidaas yadaa yidhi laakiin calaa kulli xaal yani markaa wax markaa yani dhibi kuma sugna haddii la yidhi istisxaab lagu itlaaqay waxaanu yahay xukumkaasi ishkaalka ama ixtimaalaadka soo geli karo inuu xukumkani mansuuq yahay ama mukhasas yahay iyo wax la mida lama cuskanayo ilaa inta la helaayo wax khasisay ama wax nasakhay yani markaa lama hel yani markaa lama cuskanayo ilaa inta la helayo wax nasakhay ama wax khasisay la helayo hadduu qof qirto waxau yidhahdo dimadayda waxaasaa ku sugan ama duyuunsaasaa laygu leeyahay hadhow markaysa waxaan markaa waxaa lagu xambaaraya o la odhanayaa duyuuntaa waa lagu leeyahay ilaa ay caddaato inaad deenkii iska gudday waa kugu sugan yahay oo asalkaas hore ayaa la istisxaabaya alaslu baqaa'u maa kaan calaa maa kaan qaacidada markaysagaa inta hore aynu soo marrayna waa saasi le-ag alaslu baqaa'u maa kaan calaa maa kaan asalku wuxuu ahaaaaday shaygu wuxuu ahaan jiray inuu baaqi ku yahay oo uu sidii ugu harhsan yahay ayuu markaysa waxaan markaa yani u noqonaya wamaa calaa hubuutihi ay wastasxib saaxiibso maa ay aladii kii sharcun sharciy yadullu uu ku tusinayo calaa hubuutihi sugnaanshihiisa uu sugnaaday lisababi sabab darteed uu u sugnaaday misla daaka kaas markaysa waxaan markaa oo kale xaaluu la mid yahay oo isaguna istisxaab uu yahay wamaa bimaadin musbatun lilxaali fahuwa maqluubun wacaksu lkhaali ka jaryi maa juhila fiihi lmasrifu cala aladi alana lidaka yucrafu wamaa bimaadin wamaa ay waladii kii musbatun yacni markaa la sugay lilxaali xaalka loo sugo markaa waxa jira loo sugay bimaadin yacni markaa waxa uu ahaaday yacni markaa mid xasilaya yacni wakhtigii horena mid xasilaya ayuu ahaaday bimaadin ay fii maadin wakhtigii horena markaysagaa mid xasilaya ayuu ahaaday fa huwa isagu maqluubun mid la dabagediyey weeye waa cagsulkhaali kii aynu soo marray lidkiisa weeye ka jaryi maa kii markaysaga yacni xaaluu la mid yahay juhila markaysaga laga jaahil noqday almasrifu fiihi sida markaa waxa lagu sarfinayo yacni dhexdiisa sida loo bixinayo markaa lagu laga jaahil noqday yacni cala aladii markaa loo loo daliishado dareerinta lagu dareerinayo cala aladii alaana lidaaka yucrafu cala aladii yucrafu markaysagaa kala garanayo yacni markaa lidaaka kaas loo garanayo alaana hadda loo garanayo in lagu dareeriyo oo la qadaro waagii horena inuu sidaas ahaan jiray tanna waxau inoo tilmaamayaa anwaacda istidlaalka waxaa ka mida nooc la yidhaahdo maqluub listisxaab ama mackuus listisxaab labada mid walba waa lagu iطlaaqaa maqluubun markuu ku yidhi wuxuu ku ishaarayaa magaciisa in maqluub listisxaab la yidhaahdo wa cagsulkhaali markuu ku yidhina wuxuu ku ishaarayaa in magac kalena la yidhaahdo in la yidhaahdo mackuus listisxaab isagana in la yidhaahdo waxa uu inoo tilmaamayaa labadaa magacba inuu leeyahay marka yani shay baa waxa weeye si lagu soo gaadhay sidii markaa lagu arkay baa la qadarayaa waagii horena inuu ahaan jiray sidaas yada ah ee lagu arkay ee lagu soo gaadhay ayaa waxaa la qadarayaa waagii horena inuu ahaan jiray awqaaf soo socotay oo markaysagaa si loo isticmaalo ama wax lagu sarfiyo ayaa markaa la arkay awqaaftaana shuruuddoodii la garan maayo yacni wixii la yidhaha lagu bixiyo iyo shardiyaday lahaayeen yacni mid la garanaya ma aha waxaa la qadarayaa in waxa weeye sidaa hadda markaa loo bixinayo ee markaysagaa loo sarfinayo ee awqaaftaa loo bixinayaa iyo waxyaalaha lagu bixinayaa in waagii horena ay sidaas ahaan jirtay ayaa markaa la qadaraya waagii horena inay sidaas ahaan jirtay ayaa la qadaraya marka wuxuu noqonayaa istisxaabu lxaal waxay yidhahdaan markaysagaa low lam yakun isaabitu lyawma haabitan bilamsi lakaana hayra haabitin ilyawma lakinahu haabitun lyawma lakinahu haabitun ilyawma yacni waxa weeye shayga maanta sugani haddaanu markaa shalay jirin maanta ma jirin marka haddaba maanta wuu jiraa waxay ku tusinaysaa jiritaanka uu maanta jiraa inuu shalayna sidaas u jiray hadal yaroo noocaas oo kale oo isku noqnoqonaya ayay cabiraan shayga maanta jiraa haddii aanu shalay jirin wuxuu noqon lahaa midaan maantana jirin buu noqon lahaa marka maanta haddaba waa jiraa waxaa ka dhalanaysa shalayna inuu jiray ayaa ka dhalanaysa bay yidhahdeen arrinta noocaasoo manci baa lagu soo arooriyo waxaa layihi markaysagaa kama laazimayso wax kastoo maanta jiraa inay shalay jireen oo waxa weeye waxyaalo badan oo markaa soo darrinaya ayaa jira sidaas aawoodee arrinka noocaasi arrin quwo badan ma ahayo markaysa waxaan xoog badan waxaa la arkaya waxyaalo badan oo xaadisa ayaa la arkaya waa aan shalay jirinoo markaysagaa maanta soo darinay waxyaalaha markaa kale ay u misaaliyaan waxaa ka mid a reer madiina waxaa lagu arkay markaysagaa bahalay saac u yaqaaninoo haystaan beeg ay markaa haystaan oo saac ay yidhaahdaan waxaa la qadarayaa la odhanayaa markaysagaa saaca reer madiina haystaan waxaynu markaa xisaabinaynaa in saacii waktigii nebiga jiray sala allahu aleyh wasalam inuu yahay wuxuu noqonayaa markaa taqdiirkaynu sidaa qadarayna muxuu noqonayaa wuxuu noqonayaa maqluub listisxaab ama mackuus listisxaab buu noqonaya marka noocaas ayuu markaa guda gelaya nin iyo qof dumaraa isqabtay markay isku qabteen waxay tihi markaysa waxa ninkani waxa weeye wuxuu ahaa yani markaysagaa nin markaa mucsir ah oo yani markaysaga aan waxba markaysa waxa markaa yani wax biila iyo waxba ima siiyo mucsirna markaysaga weeye markaysagaa ima biilin karo xaaladiisaa la eegaya xaalkaa marka ay isqabteen waxay tihi dhowr sano markaysa waxa markaa mucsir buu ahaayo yani markaa sidaasay markaa xaaladiisu ahayd wax biilana markaa kama helin marka waxaa la eegayaa markan xaaladuu yahay ayaa la eegaya waxa weeye haddii markaysaga marka uu mucsir yahay yani markaysa waxaan markaa qofka dumara qowlkeeda ayaa la sidiqaya laakiin markaa haddaanu mucsir ahayn warkii hore ay tihi markaysa waxaan markaa mucsir buu ninkani ahaayo muddada intaa la-eg ima biilin yani waxa weeye warkeeda markaysaga iyada lama aqbalayo oo xagga kalea la hormarinaya wama bimaadin musbatun lilxaali wamaa ay waladii kii musbatun markaa la sugay yani markaa wamaa ay waladii kii yani musbatun la sugay bimaadin maadi markaa la sugay lilxaali xaalka darteedna loo sugay saas wamaa ay waladii kii musbatun la sugay bimaadin wakti hore la sugay oo in waxaasi wakti hore jiri jiray baa la sugay waxaa loo sugay wakhtigaa hore inuu jiri jirayna waxay ahaatay lilxaali ay lihubuutihi fi lxaali sugnaanshaha uu sugan yahay yacni xaalka oo uu hadda jiro ayaa loo sugay wamaa ay waladii kii musbatun la sugay bimaadin wakhti hore la sugay ay fii maadin baadu waa iska darfiyo wakhti hore la sugay loona sugay lilxaali ay lihubuutihi sugnaanshaha uu sugan yahay yacni marka ay fil xaali wakhtiga markaysa waxaan markaa gudihiisa hadda uu sugan yahay xaadirka ah wakhtigan hadda jooga sugnaanshaha uu sugan yahay darteedna wakhtigaa hore loogu sugay hee fa huwa maqluubun istisxaab la dabagediyey weeye wa caksu lkhaali yacni kii aynu soo marray istisxaabka ahaa kii lidkiisa ahaa weeye ka jaryi maa juhila ka jaryi maa xaaluu la mid yahay dareerinta kii juhila laga jaahil noqday fiihi lmasrifu yacni markaa makaanka lagu sarfinayo gudihiisa laga jaahil noqday ee waqaf ahaa cala aladii markaysagaa kii lagu dareeriyo yacni markaa korkiisa yucrafu alaana lidaaka yucrafu la garanayo al'aana hadda lidaaka kaas loo garanayo misaalkeedu saasoo kaley ahaatay inaad waxaa kuu bannaan inaad markaa mihaal ka dhigto aad tidhahdo wadalika ka jaryi maa juhila yani taas mihaalkeedu waxay ahaatay ka jaryi maa juhila sidaa tamiilkaaba fiican walakhdu biladii lahu rujxaanu min aladilati huwa istixsaanu aw huwa takhsiisun yucrafu aw takhsiisun bicurfin maa yacum waracya listislaaxi bacduhum yaum waraddu kownihi daliilan yanqadix wayaqsuru atacbiiru canhu muttadix walakhdu markaa qaybaha istidlaal istisxaabka waxaa ka mida qayb kale aanu inoo sheegin oo la yidhaahdo istisxaabu xaali lijmaaci ilaa maxalli nizaac yacni in la istisxaabo ijmaaca ama itifaaqa xaalkiisa yacni maxalkii laysku khilaafsanaa yacni loo jiito oo loo istisxaabo mas'ala ayaa waxay leedahay yacni markaa qadar laysku waafaqsan yahay iyo suuro laysku khilaafsan yahay itifaaqii markaa laysku waafaqsanaa mas'alo ayaa la soo jiidanayaa waxaana loo soo jiidanayaa waxa weeye suuradii laysku khilaafsanaa waxaa la odhanayaa mas'alada noocaasi waxa weeye waa markaa istisxaabu xaali yani marka istisxaabu yani suurati yani markaa ijmaac ilaa xaali nisaac yani sidaas iyadaabaa la odhanaya tusaalihiisu waxay ahaatay ninka waxa weeye biyo waayey ee gegebaystay salaadiisu inay ansaxayso ee wakhtigaa uu biyaha la'yahay waa laysku waafaqsan yahay ha laysku waafaqsanaadee ninbaa salaaddii galay salaaddii isagoo gudaha kaga jira oo aan salaaddii weli dhammaysan ayuu biyo arkay ama biyaaba markaysagaa cidla soo marto tii waar biyahan ma doonaysa salaaddaa uu ku jiraa ma ka buraysaa oo ninka markaysagaa yacni gadgabadiisii intay burto inuu weysaysto ma laga dalbayaayo waajib ma ku tahay inuu weysaysto yacni gadgabadii ka kac ma tahay mise waxa weeye gadgabadu inay ansaxayso markii hore waa la ysku waafaqsanaaye itifaaqaa horea la soo jiidanaya waxaa la leeyahay asal waxay ahayd inay itifaaq tahay salaadiisu inay ansaxayso daliil cad oo itifaaqaas buriya haddii aan lala iman itifaaqii buu ninkii weli weheshanayaayoo isagu haystaayoo kusii baaqi noqonayaa salaaddiisa suurada noocaasoo mas'aladii laysku yacni waafaqsanaa suuro kaloo laysku khilaafsan yahay in loo soo jiito yadana istisxaab baa la yidhahdaa marka noocaasi waa nooc daciifa weeye sida markaa noocan markaa mackuusul istisxaab la yidhahdaa daciifka uu yahay ayaa noocaas kalena uu isaguna daciif u yahay oo markaa waa noocaadu daciif ah waayo mas'ale laysku khilaafsan yaho khilaafkeedu muxaqaq yahay baa waxaa la doonayaa in ijmaac loo deliishado waaba mukhtalafatu fiihi iyo waaba laysku khilaafsan yahay mas'aladee sideebaa markaysa waxaa loogu deliishanayaa ijmaac mas'alada noocaasi markaa iyaduna qaybaha istisxaabkay ka mid tahay waana nooc daciif ah walakhdu qaadasho la qaato biladii lahu rujxaanu ka raajixnima usugnaatay min aladilati yacni xaaluu ka mid yahay huwa istixsaanu istixsaan baa la yidhaahdaa awa istixsaanku takhsiisun markaa khaas yeelis weeye bicurfin curfi lagu khaas yeelo caado maa yacumu wax lafdigiisu caam yahay wa racya listislaaxi bacduhum yaum wa yaumu waa u qasdiyaa yacni wa bacduhum barhkood oo culammada ka mid yaumu waa u qasdiyaa racya listislaaxi istislaaxa markaa in la ilaaliyo almaslaxatu lmursala ilaalinta marka isagaa la ilaaliyo inay ka mid tahay iyaduna markaa qaybtaas yacni waxa weeye istidlaalka ayay culammada qaarkood u qasdiyaan wa raddu kownihi ahaanshihiisa marka uu yahay daliilan daliil uu yahay daliilkaasoo yanqadixu ku dhambalmaya ama ku caddaanaya ee bimacnaa nafta markaisagaa waxawe qofka mujtahidkaa ama caalimka ah qalbigiisa markaisagaa ku sugnaanaya wa yaqsuru tacbiiru tacbiirkuna markaysa waxaan markaa yani cabiraadda la cabiraana ay ka gaabanayso canhu xaggiisa muttadixu yani markaa tafsiirka sidaa lagu fasiraa yani markaa istixsaanku inuu sidaas yahay radinta la radinayaa waa muttadixu mid caddaanaysa weeye waxa uu inoo tilmaamayaa halkanna waxa weeye waxa la yidhaahdo istixsaan la yidhaahdo oo culammadu tafsiirkiisa isku khilaafeen aqwaalna ay ka yidhaahdeen ayuu inoo tilmaamayaa markaa istixsaanku inuu ka mid yahay yacni markaa qaybaha markaa istidlaalka inuu ka mid yahay hase ahaatee tacriifka la tacriifinayo ayaa waxa weeye culammadu ay isku khilaafeen culammada qaarkood waxay yidhaahdeen waa in markaa daliil markaa yacni laba daliil ka xoogga badan qaadashada la qaataa istixsaan la yidhaahdaa waxay yidhahdeen alahdu biaqwa daliilayn kolba labada daliilka xooga badan qaadashada la qaato waxaa la odhanayaa istixsaan baa lagu ilaaqayaa bay yidhahdeen qaar kale waxay ka cabireen oo yidhahdeen markaysagaa maya waxa weeye alcuduulu yani markaa can qiyaasin aqwa yani marka waxaw yani alcuduulu can qiyaasin ilaa qiyaasin aqwa minhu yani qiyaas in laga weecdo qiyaas kale oo ka markaa yani xoog badan looga weecdo ayaa istixsaanka la yidhaahdaa bay bacdi kalena ku fasireen qaar kale waxay yidhaahdeen maya istixsaan waxaa la yidhaahdaa wax lafdigeedu caam yahay haddii markaysagaa la khaas yeelo curfiga lagu khasiso lafteedu waxay noqonaysaa istixsaan bay noqonaysaa bay yidhahdeen istixsaan ayay noqonaysaa bay yidhahdeen sida markaysagaa shay baa lafdigiisu markaysagaa uu caam yahay lafdiga caamkaa caadadu waxay ku dareertay in markaysagaa loo jeedo wax gaaroo markaysagaa ka mida markaysagaa in loo jeedo ayaa markaa caadadu ku dareertay takhsiiskaa waxa gaarkaa markaysagaa la khasisayaee ka midkaa waxa ee curfigana lagu khasisayo waxaa la odhanayaa waa istixsaan baa markaysagaa la odhanaya sida masalan markaysagaa yacni suuliyada markaa la kireeyo ee lacagta markaysa waxan markaa laga bixiyo yacni iyadoo markaysa waxan markaa lafdigu waa iska caam laakiin waxa weeye takhsiiska asalku wuxuu ahaa markaysaga wuxuu mar hadduu ijaaro yahay oo qadarkaa yar buu qofku kiraysanaya kiradaa yare uu qadarka yar xaajada uu kusoo gudanayo kiraysanayo inay mucayan noqoto muddadu iyo biyaha qadarka uu isticmaalayaana inay mucayan noqoto sidaasay ahayd baabulijaara saasay keensan lahayd sidaa ha keensatee curfigii baa khasisayoo curfigii waxaa loo bartay inaan qofka waxba lagu ilzaamin waxyaalaha noocaas oo kalea la iska cafiyo oo iyadaan biyuhu muxadad ahayn waqtiguna muxadad ahayn inay u bannaan tahay markaysagaa inuu isticmaalo marka shaygii waxa weeye taxdiidka u baahnaa waxaa lagu khasisay markaysagaa curfiga ayaa lagu khasisay waayo waxa noocaas oo kalea gorgortan